degmada warshiq ee gobolkani shabeellada dhexe waxaa ka dhisan ururo dhallinyaro kuwaasi oo isku xilqaamay ka qayb qaadashada horumarka degmada warshiq maxamed nuur macalin axmed oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada warshiq oo aan qadka telefoonka ku waraystay ayaa sharaxay ujeeddada ay u aas-aaseen ururkaasi in la helo dhallinyaro taya leh oo isdhexgal oo wax lasbarato oo aad tayal oo fiican in la helo a loo aas-aasay higsano horumar wallahi caqabadadayna waa dhowr nooc waana badan yihiin laakiin hal iyo laba haddii aan ka dhaano bada magaalada waa dhalinyarada markaas martisoorka haddii dhihi lahayd haddii ay xagga nadaafadda ay dhihi lahayd dhalinyarada wax badan ay ka qabtaan waxbarashada wacyigelinada magaalooyinka ayagaa sameeyo sidoo kale guddoomiyaha ayaa tilmaamay in mararka qaar ay bulshada kala kulmaan caqabado kala duwan wuxuuna dhalinyarada ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan wallahi caqabadooyin lala kulmo mararka qaar waa la arkaa maxaa yeele bulshadu isku mid maahin wax fiican wax xun baa ku jiraan marka looma joojiyo marka kan xun haddii shaqada loo dhaafo maba la shaqay lahayn marka kan xun waa la wacyigeliyaa waa lala hadlaa waa markasta u sheegnaa kuwa fiican uu ku daya doonaa asigana waa sugaynaa in gacmaha la isqabsado oo layskala dambeeyo la ismaqlo oo qofka samaha ay joogto la wacyigeliyo oo hawsha la isla qabtaa oo la istaakuleeyo inta badan dhallinyarada ku nool degmooyinka gobolkani shabeellada dhexe ayaa wada dadaalo ku aadan ka shaqaynta dib u dhiska deegaanada gobolkani shabeellada dhexe